Bahda warbaahinta ee ka howlgashay magaalada Tana Jowhar oo wareysi gaar ah siiyay Radio Isna ayaa ka hadlay kaalinta dhalinyarada ay kaga jiraan guud ahaan warbaahinta iyo baraha bulshada. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, Mowlid Xaaji Maxamed Maxaad, oo labadaba ka mid ah dhalinyarada ka howlgasha magaalada Tana Jowhar ee dhanka warbaahinta oo la hadlaya Radio Isna ayaa tilmaamay in sanadihii ugu dambeeyay dhalinyaradu ay noqdeen kuwa ugu badan ee shaqo abuur iyo weliba howlo ka qabta mehnada warbaahinta noocyadeeda kala duwan.
Kaalin aad u weyn ayay ka qaataan dhanka warbaahinta sababtoo ah hadda warbaahinta waxay ku soo aruurtay ama warfaafintii ama wartabintii waxay ku soo aruurtay dhanka dhallinyarnimadii ayay ku soo aruurtay dhan walba hadday noqoto idaacadihii la iska maqlaayay kuwii la iska arkayay websaytyadii la qorayay ayuu maalmahan u dambeeyey ama sanadahan u dambeeyey sidoo kale waxaa soo kordhay barihii bulshada oo waxyaabo fara badan laga faa'iiday oo in wararkii sida ugu dhaqsiyaha badan meesha lagu faafiyo meesha laga helo facebookyadii tiktokyadii youtubeyadii iyo wixii kaloo jira in aad loo isticmaalo marka inta badan waxa gacanta ku hayo waa dhalinyarada sidoo kalena waxay warbaahinta noqotay ama saxaafaddii waxay noqotay qaabka ugu fudud ee maanta dhalinyarta ay ku sameysan karaan ama xirfad ay ku abuuri karaan kaasoo ay ku noqon karaan weriye ka howlgala idaacadaha ama weriye nooc walba uu noqdo shaqadii laga rabay kasoo bixi kara marka waxaan leenahay kaalin aad u weyn ayay kaga jiraan dhalinyarada ayay ka qaataan dhanka warbaahinta arrimaha bulshada waa heerarka koowaad ee ugu muhiimsan weriyaha inuu aad ugu qeyb qaato dhanka tabinta nabadda sidoo kale iyo arrimaha bulshada haddii weriyaha maanta uusan ahmiyad siinin nabadda waxaa bilcagsi uu ku noqon karaa amnigiisa sababtoo ah maanta waxaad ka hadlaysid haddii amni daro mar walba ay noqoto haddii aad tabisid warar colaad dhiilo colaad ah adiga shakhsiyadaada iyo amnigaada ayaad qalad ayaa qalqal gelisay sidoo kalena tobinta arrimaha bulshada warbaahinta waxaa ugu muhiimsan inta badan laga hadlo waa dhanka arrimaha bulshada inaad ka hadashid kobacii dhaqaalaha inaad ka hadashid waxbarashadii caafimaadkii dhan walba inaad ka hadashid ma ahan mar waliba haddii aan weriyaal nahay inaan muhiimadda saarno diiradda aan saarno dhanka siyaasadaha iyo inaan saarno laakiin waxyaabo kaloo ka muhiimsanaa jiro weliba dhanka arrimaha bulshada inay weriyaasha ama idaacadaha ay xoogga saaraan waxaa ku jira horumarka bulshada soomaaliyeed ayaa ku jiro weliba qeyb weyn ayay ka qaadanaysaa aada maasanta mawlid ugu dambeyn maxaa sababa aada is leedahay in warbaahintu ay noqoto kaga jirtaa dhalinyarada dhalinyarada kaalin aada u ballaaran ayay sanadkan ay kaga jirtay warfidayaanka soomaali in waktigan saameyn aada u ballaaran in dhalinyarada soomaaliyeed ku yeesha ku yeesho social mediaha ka weriye ahaan sidaan u arko doorka dhallinyarada wariyaasha nabadda waxay tahay mid door muuqda ku leh islamarkaana ay ka muuqdaan arrimaha u ololeynta nabadgelyada dalka mahad axmed cali sow agaasimo ku-xigeenka waaxda warbaahinta iyo isku xirka xiriirka bulshada ee madaxtooyada hirshabeelle ayaa dhankiisa tilmaamay in fursadaha ugu badan ee shaqo abuurka ay siiyaan warbaahinta adeegyada aasaasigu ah bulshada haddii ay ahaan lahayd sida ceelbiyoodyadii goobihii waxbarashada xarumihii caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka waxayna ku timaaday warbaahinta oo door weyn ka qaadatay safarkaasi oo soo gudbinaysay baahiyaha hadba wariyaha waxa uu u waramaa kuwa aan hadli karin waxa uu codkooda soo gudbiyaa kuwa codkooda aan meel dheer gaarsii karin baahiyaha ay soo gudbiyaan hadii jeer madaxtooyadu waxay diyaar u tahay inay ka jawaabto saaxiibka dhow ayayna la tahay sanadihii ugu dambeeyey dhalinyarada soomaaliyeed ayaa noqday kuwa wararka iyo barnaamijyadoodaba ku tabiya iyaga oo wariyaal ah iyo iyagoo aan haynba baraha bulshada walow mararka qaar ay ka dhalato carqabado kala duwan kuwaasi oo sababa in ay baraha bulshada ku tabiyaan warbixinno iyo warar aan saldhiiraad toona lahayn